ganacsiga soomaalida gaar ahaan ganacsiga guryaha ayaa beryihii lasoo dhaafay kusii fidayay degmooyinka kala duwan ee caasimada nairobi ee dalka kenya waxaana inta badan ganacsigaasi maalgashanaya oo gacanta ku haya qurbajoog soomaaliyeed oo dib ugu soo laabtay afrika ganacsatadaasi haddaba waxaa ka mid ah cabdulqaadir axmed muudey oo ka tegay dalka boqortooyada britain waxaana uu arrimaha ganacsiga soomaalida ee dhismaha uga waramay wariyaha v o eda nairobi khadar maxamuud xareed haddii aan ka hadlo ganacsiga soomaalida ee maaragtay guryaha aniga waxaan ahay qurba joogaan ahay waxaan ka yimid waddanka ingiriiska waxaana soo degay waddankan kenya waxaana ku bilaa waxaanan geeyey investment shirkaddeeda waxaa la yidhaahdaa selbush ayaa la yidhaahdaa waa shirkad guryaha dhisto shaqooyin badan oo dhismaha ayaan ka bilownay maasha allah hadeertaan waa aada ayay wanaagsan yihiin dadka kaleo qurba joogta oo runtii jecel inay kusoo noqdaan wadamada africana aad ayaan ugu soo dhaweynay markaa markanba ganacsiga guryaha aad ka bilowdeen halkan kuwan real estate-ka oo soomaalida ganacsigooda uu ayadan aada ugu sii kordhayo bal ka waran real estate-ka runtii waa waaan waxaan dhihi lahay dadka soomaaliyeed ee kasoo noqonayaan qurbaha ama dadka soomaaliyeed ee degan kenya gudaheeda degan ha ahaadaano waad sidaad ula socotiin soomaali ayaa wax ku leh waddankan kenya khaasatan dhulka ugu weyn ee dalkan kenya waxaa iskaleh soomaali waa dhulka ugu weyn marka soomaalida waxay u baahan yihiin inay waddankaas ay wax kuleeyihiin inay degaan oo aan aniga ku qiyaasaya inuu yahay waddankeeni labaad oo soomaaliya ah marka dad badan ayaa soo degay ka imaada qurbaha kuna soo degay maxaa lahaye waddankan kenya annagana marka waxaan go-aansanay inaan u sameyno meel ay dadka kusoo degaan ay ku noolaadaan guryo ah ay ka helayaan facility ah dad soomaaliyeed oo guryo ay dhisaan oo ay la macaamili karaan inaan inaan inaan u diyaarino
ganacsiga soomaalida markii hore waxaa aada loogu xasuustaa suuqa islii oo kale iyo guryaha islii marka ma islii baad ka samayseen maalgelintan mise banaanka islii ee magaalada kale ee nairobi waa runta horta soomaalida meesha loo yaqaano waa islii laakiin hadda soomaalida way ballaaratay oo population aada u badan waayo waqtiyadan hadda la joogo dalka kenya waxaan hadda gaarnay magaalada maxaa la xaafadaha sida parkland waxaan kaloo geyna westland waxaan kaloo guryo ka dhisnaa xaafadda lavington eriyooyinkaas oo dhan iyo magaalada banaankeeda oo ay ka mid tahay sikamaw xaafada layihahdo airbortka dashiisa ah marka markaad guryaha dhistaan oo kale ma ma soomaalida keliya iibsata mise qowmiyadaha kala duwan ee dalka ku noolba way iibsadaan idinka iibsadaan runtii soomaalidana way iibsadaan oo hadda majority-ga hadda dadka ugu badan oo annaga aan wax ka iibino soomaaliya u badan soomaalidana waxay aaminaan soomaalida kale ayay aaminaan marka annagana runtii aad ayaan usoo dhaweynaa khaasatan annaga wakti badan aan ku jirnaa oo adiga ugu yaraan sideedii sano sagaalkii sano ugu dambeysay ayaan guriga dhisoogaan ku jirnay marka dadkana waxaan jecelnahay inaan soo dhaweyna tusinana wax saxa ay gadanayaan oo qofka wixi ay gadanayso wax saxa oo macquula inaan tusino ayaan jecelnahay inuu soomaalida dhibaato badan ah ku dhacaan sida dadka hadda qurba joogga ah dad badan oo soomaaliya ayaa waxay sameeyaan guryo inta trid inta u sameeyaan dadka inta tusiyaan ayay dadkii ay markii ay ka yimaadaan banaanka yimaadaan isan la dhicin amba aynan wax qurxoon oo wanaagsan iska arkin laakiin annaga dadka waxaan u muujinaa marka hore inaan ta dhisno aan sameyno show houseka kadib ayaan tusinaa ayaan ku dhahnaa waa kanaa guriga aad gadanaysid asigoo sax oo maaragtay oo gurigiioo la arkaayo ah non badanaa ma sameyno trid ahaan mau sameyno
cabdiqaadir ganacsigan sanadihii u dambeeyey soomaalida aad bay u galayeen marka dhanka caqabadaha oo kale marka laga fiiriyo ma jiraan wax caqabada ah oo ganacsatada ganacsigan ka shaqeynaysa ay la kulmaan waa jirta caqabado oo waxaa kamid a haddii adiga dhul qaldan aad gadato waxaa kaaga imaanaya caqabada badanaa kaaga imaanaya marka marka aad dhulka gadanaysid waa inaad si sharciya oo aad u marta ah haddii aad fududaysato adigana dhud way ku fududaysanaysaa marka badanaa waxaan tagnaa looyaro toob ah ayaan qaadanaa looyaradiia marka yacni sharciga iyo dhulkii saxdiisa iyo qaladkiisa noo soo kala saara markaas kadib ayaan aan dhulkii aan samey lakiin caqabada ugu weyn oo ka timaado maxaa lahaye dhulalka waxaa waaye inaad dhul qaldan aad gadatid soomaalida dhegeysanaysa waxaan u jeedinaa walaalayaal waxaad hubtiin gata ha gadanina wax banaanka leydinkaaga sheegay amba wax ay dadka idiin tusaan oo oo trdinta lagu tuso aad aad ku qaadatay oo hadhowdi inoo waxaan mar walba aan la kulmay dad badan oo soomaaliya oo dhibaata ku dhacday ayaan aniga naftiyga faysgeliyey oo aan u imaaday oo ay dhaheen warniyo dhibkaan ugu dhacay maxaan samaynaa marka waxaan idin leeyahay wax aad hubtaan walaalyaal gata waana culays iyo dhibaata idinkaaga imaanin
kaasi waxa uu ahaa ganacsade cabdulqaadir muudey oo horumarka ay qurbajoogta soomaaliyeed kusoo kordhiyeen dalka kenya uga warameeyey wariyaha v o eda nairobi khadar maxamuud xareed